bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada qodobada warka caawa kuwooda ugu dorkoran waxaa ka mid ah madaxweynaha hir shabeelle cali cabdilla xuseen oo kormeelay fariimaha dagaalka faahfaahina ka soo baxaya qoysas fara badan oo ka barakacay deegaanka libiga golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo akhrinta koowaad marsiiyey rinta sharciyeedka iskaashiga garsoorka caalamiga ah guri ceel oo maanta laga sagootiyey dhalinyaro ku afduubneed deegaano hoostaga matabaan warka dibaddana waxaad ku dhegaysi doontaan ra-iisul wasaaraha israa'iil oo sheegay in gudaha khaza ay la wareegi doonaan qodobadaasi wixii kusoo kordha ayaad warka ku dhegaysi doontaan haduebeno qodaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo badr waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystarintaas waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu doorkoran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaasa madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulla xuseen ayaa kormeeray dhammaan furimaha ay ku sugan yihiin ciidamada deegaanka iyo ciidamada qalabka sida saraakiisha kala duwan ee ciidamada hogaaminaysa ayuu kulamo gaargaar ah uu la qaatay madaxweynaha waxa ayna la wadaageen farsamo ahaan iyo qaabka uu noqonayo howlgalka cusub ee lagula dagaalamayo al-shabaab goobaha uu booqday madaxweynaha hirshabeelle waxaa ka mid ah deegaanka wargaadhi oo qayb ka ah meelaha lagu wiiqayo cududda al-shabaab waxaana uu ku gubaabiyey halganka saraakiisha ciidamada goobta joogay toddobaadyada soo socda gulufka midaysan ayaa soo afjari doono howlgalka al-shabaab ee soo bilowday bishii barakisneed ee ramadaan ciidamada qalabka sida iyo kuwa deegaanka ee hirshabeelle oo ku kala sugan hiiraan iyo shabeelaha dhexe iyo ciidamada qalabka waxay muujinayaan diiwaan ku cusub soomaaliya mana jirto awood tan la mid ah oo taariikhda al-shabaab ay ku qabsatay dagaalka hirshabeelle waa ay ka gudbi doontaa wakhtigan adag waxayna ay reebi doontaa taariikh badbaado u ah soomaalida o dhan ayuu raacsiiyey madaxweynaha hirshabeelle cali cabdilaahi xuseen hadalkiisa gunaanadkiina madaxweynaha dowladda hirshabeelle ayaa kaga tacsiiyey shacabka hirshabeelle geesiyaasha nafta u horeey iyo kuwa kor awaxda dagaalka waxaana uu ugu baaqay in niid wanaagsan iyo wadajir lagu wajahayo qoysas fara badan ayaa ka barakacay deegaanka libiga bashir calidaar caanaboore ayaa inoo faahfaahinaya fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameeyey tuulada baarey oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa haatan saameyn ku yeeshay tuulada libiga oo haatan biyaha webiga ay soo gaareen taasoo haatan qoysaskii degnaa tuuladaasi ay bilaabeen in ay ka barakacaan halkaasi iyagoo adeegsanayo gaadiidka noocyadiisa kala duwan sida baabuurta mootooyinka iyo gaaridameerada ayagoo ku guranayo alaabaha ka yaalay tuuladaasi waxaan kasoo barakaanay libiga biyahaas dhexdiisaan kasoo dhexmaray gaarigaan wataa waxaan u soconaa joor aasaa kasoo baxnay oo biyaha webi kasoo fitaa hadda waxaan gureynaa joor qoyska aad iyo aad u liitaa aad aad u liitaa waxa la cun lahayn badalkii dhan waa baabaa eber wax hadda la cunayna ma jirto beeraha kulli waa wada go-een qayba ka mida tuulada ayay biyaha kusoo bilaabdeen inta badanna la dareemayo in ay biyaha baaxad weyn yihiin webiga kasoo baxay ayna saameyn ku yeelan karaan dalagyada beeraha ku yaala tuulooyin hor leh oo hoos yimaada degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo ku yaala dalagyo kala duwan bariis galey iyo sidoo kale sisin sidoo kale waxaa jirta in ceelbiyoodyo loo hirgeliyey dadka degan tuulada libiga ay saameyn ku yeelan karaan biyaha baaxadda weyn leh ee fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameeyey tuulada baarey oo haatan halkaasi ka socda sidoo kale waxaa jirta in ay saameyn ku yeelan karaan biyaha webiga shabeelle ee kasoo fatahay tuulada baarey isu socodka gaadiid ee degmada jowhar mahadaay iyo garoonka diyaaradaha ee maxamed dheere inkastoo ay socdaan weli dadaalo ay wadaan maamulka degmada ikan gobolka oo ku aadan sidii loo xiri lahaa goobta fatahaadda webiga shabeelle uu ka geystay tuulada baarey golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa akhrintii koowaad marsiiyey hinti sharciyeedka iskaashiga garsoorka caalamiga cumar maxamed ayaa inoo
mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa xarunta golaha shacabka ku yeeshay kalfadhiga lixaada kulankiisa afariy tobanaad waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe kooramka kulanka oo ku furmay boqol afartan iyo lix xildhibaan waxa uu ajandihiisu ahaa akhrinta koowaad ee axdiga afrika ee xuquuqda iyo baraaraha caruurta iyo akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka iskaashiga garsoorka caalamiga ah ugu horeyn wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska xukuumadda federaalk soomaaliya marwe khadiija maxamed al makhsuumi ayaa mudanayaasha golaha shacabka u u sharaxday axdiga afrika ee xuquuqda iyo baraaraha caruurta iyo qodobada uu ka kooban yahay gudoomiye iyo xildhibaanada sharafta leh axdigan wuxuu si gaar ah ugu hadlayaa xuquuqda daryeelka iyo horumarinta caruurta qaaradda afrika ayadoo la ilaalinayo dhaqanka suuban iyo duruufaha gaarka ah ee bulshadeena axdigu waxa uu dammaan qaadayaa in la joojiyo askareynta caruurta iyo ka qaybgalka colaadaha in caruurtu ay helaan daryeel caafimaad waxbarasho hooy iyo korin qoys in caruurta naafadda ah ama barakacay ay helaan difaac ay daryeel gaar ah mudan guddoomiye si loo xaqiijiyo in fulinta axdigan aysan waxba u dhimin shareecada islaamka dhaqanka suuban ee soomaaliyeed iyo dastuurka dalka dowladda federaalka soomaaliya waxay ka gaabsatay afar qodobo oo ka mid ah axdigan dhinaca kale wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya xasan macalin maxamuud ayaa xildhibaanada golaha shacabka warbixin kooban ka siiyey hindise sharciyeedka iskaashiga garsoorka caalamiga ah hindise sharciyeedkan waxa uu ka kooban yahay saddex tiir oo waaweyn kow waa isgaarsi sharciyeed ama waxa loo yaqaano mutual legal assistance labo waa dhiibid aydeesanayaal ama xukunsanayaal waxaa loo yaqaano extraditionka saddex waa wareejin maxaabiis xukuman a waxaa loo yaqaano transfer of sentenced prisoners sida aada la socotaan mudanayaal marweye soomaaliya weli ma aysan cusboonaysiin sharciyadeeda la xidhiida iskaashiga garsoorka caalamiga ah waxaana weli la isticmaalaa sharciyadii lixdanaadkii sharciyadaasi ma daboolayaan baahiyaha iyo xaqiiqooyinka adag ee ay maanta la tacaalayaan garsoorka dalalka dunida gaar ahaan marka laga hadlayo baldembiyeedyada abaabulan lacag dhaqidda tahriibinta ka ganacsiga dadka iyo maalgelinta argagixisada kuwaasoo ah falal aan xuduud lahayn sidoo kale mudanayaal marwooyin soomaaliya waxa ay saxiixday heshiisyo caalami ah oo si toos ah ugu waajibinaya inay yeelato sharciyo u suurtagelinaya la shaqaynta garsoorka caalamka guddiga garsoorka wafaalka arrimaha diinta lagu wareejiyo wixii xildhibaanada su-aal ugu baahan yihiin wixii cadaymo ah markii guddiga loo keenaa si fiican u munaaqashoona aadaaba mahadsantihiin fadhigaana maanta waa inoo xoojiya asalaamu calaykum guriceel oo maanta laga sagootiyay dhalinyaro ku afduubnayd deegaano hoostega matabaan farxaan maxamed ayaa guriceel ka soo diray
garoonka diyaaradaha jenaraal galaal ee degmada gurayl ayaa maanta laga sagootiyey shir dhalinyaro ah oo kasoo jeeda gobolka shabeellada dhexe kuwaasi oo in ka badan toban maalmood afduub ahaan loogu haystay deegaano hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan gudoomiyaha deegaanka qodqod ee gobolka hiiraan iyo waxgaradka deegaanka ayaa isku howlay sii deynta dhalinyaradan iyaga oo kaashanaya ciidanka nisa qaybta galmudug gaar ahaan talisyada gurceel iyo dhuusamareeb shalay gaarigii ay saarnaayeen dhalinyarada ah ayaa la wareejiyey taasi oo bilaa u noqotay wadaxaajood guulaystay maanta dhallinyaradan lasoo badbaadiyey ayaa si nabad ah uga ambabaxay degmada gurceel ee gobolka galguduud waa kuwaan qaar ka mid ah oo warbaahinta la hadlay nabadoonada meeshaan hadda aan la taaganahay juudiga ay kusoo bixiyeen iyo meesha ay naga soo wadeen wax walbay noo qabteen waana kaa qiran intay noo mareen waan ogsoonahay dhibaatada noo mareen waan ogsoonahay anaguna ninka la yidhaahdo waxaan leenahay waa mahadsantihiin faradideena haddaan helnay ayadoo si dhibaata aan waxba nagu soo gaarin oo wax culaysoo macnaha isheeg dhib ayna noogan imaanin oo caafimaad qabno si nadiif aan xaafadayn u aadno waxaan leenahay waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol
wixii horu dhacay macnaha saad saaniyihii gadaal looma raacaa leedee wax walbana waa iska hagaagayaan xilli waktigooda ay sugayaan waana mahadsan yihiin odoonada naga soo baxsay meeshaas haddana naga soo gootinaya helaboorka guraceel waa ay ku mahadsan yihiin kuwa naga horeeyo soo dhawey doona ay waa mahadsan yihiin intaas waxaan raacsiinaa wax walba ilaahay xaggiisay ka qoran yihiin oo waa kugu dhacayaan oo lalama yaabo gudoomiyaha deegaanka ah qodqoday hoosaga degmada mutabaan ee gobolka hiiraan nabadoon cabdulaahi xilsi indhooy ayaa ka digay in arrimo noocan oo kale ah ay mar dambe dib u soo noqdaan waxaan ka mahad celinaynaa ilaahay subxaana watacaalka ahaa arrintii aan galnay ee nagu guuleeyey oon in badan juhdi ku bixinaynay oo ay ahayd wiilashii dhallinyarada ahaa iyo saddexdii baabuur oo gaadiidka ahayd oo laysku afduubay oo ay ku afduubeen dhallinyaro kale oo ayaguna xanaaqsan oo hantiga ka maqan tahay magaalada degmada matabaan waxaa alla nagu guuleeyey markii koowaad inaan labadii baabuur oo tiamyada heedaynay mar labaadaa ilaahay wuxuu nagu guuleeyey wiilashii iyo baabuurkii kale inaan la wareegnay waxaa ilaahay nagu guuleeyey shalay inaan baabuurkii ka qaad ka wadnay meesha la yidhaahdo degmada matabaan horaan u sheegnay bacda geynay gaarigaas uu tegey dhul badan uu maray hadeer meesha sidaan la soconno inuu kusii dhow yahay magaaladii beledweyne haddii allaha oodaliyo ogolaado isagoo nabad qaba hadda waxaan taaganahay aeroboortkii degmada guraceel waxaana hareerahayga taagan oo nala jooga rag odayaala iyo wiilashii shanta ahaay oo rabnay inaan diyaaradda saarno diyaaraday soo raacayaan haddii allaha awooddaryo ogolaado arrinkaasi kastaba waa ku soo guulaysanay wiilashiina waa kuwa garbahayga taagan annaguna waxaan rabnay ammaan u dhimanaynaa waxay ahaayeen wiilasha iyo gaadiidkoo bed qaba inay ku soo laabtaan gacantii ehelkooda iyo mataqaanaa xornimadoodii helaan wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed ayaa dhagax dhigay xarunta maamulka saldhigga booliska deegaanka tawakal ee shabeellaha hoose cabdiqaadir shacaab ayaa inuu eegayaa munaasabadan ayaa lagu dhagax dhigayay dhismaha xarunta maamulka deegaanka tawakal ee gobolka shabeellaha hoose iyo saldhigga ciidanka booliiska waxaana dhagax dhigay wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed oo weliyaan wasiirada boostada iyo reer miyiga koonfur galbeed xubno kale oo ka socday maamulka deegaanka maamulka gobolka shabeellaha hoose xildhibaanaha heer federaal iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanka gudoomiyaha deegaanka tawakal cabdiqaadir maxamed diini ayaa ugu horreyn ka hadlay kobaca iyo horumarka uu deegaanka sameeyey muddooyinkii lasoo dhaafay maantay waxaan joognaa dhagaxdhiggii degmada tawakal iyo saldhiggii booliska waxaan mahad celinaynaa dowladda koonfur galbeed oo madaxweynaha cabdicasiis xasan maxamed laftagaren oo ugu horreeyo iyo wasiirada iyo mataqaanaa ciidamada amniga madaxdooda oo noo timid iyo guddoomiyaha guddoomiyaasha gobolka guddoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenadiisa oo wakiil ay ka yihiin guddoomiylabadii guddoomiye ku-xigeen ayaan soo dhoweynaynaa mas-uul ku-xigeenka amniga koonfur galbeed maxamed yuusuf maxamed la taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed brofesor xaayow iyo xildhibaan xuseen dhegweyn oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa bogaadiyey isku tashiga dadka deegaankan tawakal ee gobolka shabeellaha hoose maanta inaan nimaadno una dhagax dhigno una dhagax dhigno xaruntii maamulka ay ku shaqayn lahaayeen iyo xaruntii ay ku shaqayn lahaayeen boliiska sideedaba degmo markii shuruudaheeda la rabo waxay ka bilaabataa waxyaabaha asaasiga ah sida goobaha loogu adeegaya bulshada runtii bulshada reer tawakal waxay dhisteen waddooyinkii waxay dhisteen isbitaalladii waxay dhisteen iskoolladii waxay dhisteen jaamacadihii waxay dhisteen wax kasta oo loo baahnaa oo arrimo bulsho ku saabsanaa runtii waxay u baahan yihiin keliya inay helaan intii dawladnimada oo ay helaan tallaabooyinkii dawladnimada ee ay ku noqon lahayd degmanimo ayadana insha allahu tacaala sida madaxweyne cabdicasiis siyaasadda uu nagu hogaamiye ka go-an cid kasta oo dawladnimada jecel waxna dawladnimada ku soo biirinaysa in la soo dhoweeyo oo dowladda koonfur galbeed ay soo dhoweyso maanta markaan nimid waxaan aragnay annagoo u kuurgelayna habraaca degmanimo ee degmo lagu noqon karo bulshadii baan aragnay waxaan aragnay jaamacadihii laga dhisay waxaa maanta la dhagax dhigay xaruntii degmada iyo waxaa la dhex dhigay xaruntii maxay ahayd saldhiggii baa la dhex dhigay haddee sharci baa waddanka lagu maraa annaga haddaan dawladda koonfur galbeed nahay siyaasaddeennu waxay ku dhisan tahay inaan ummadda soo dhowayno inaan degmooyinka weli degmooyinkii maxamed siyaad barre ka dhintaybaa u koonfur galbeed degmo ah laakiin baro siyaasadda siyaasadda dawladda koonfur galbeed ee madaxweyne cabdicasiis hogaaminayo waxay ku dhisan tahay in la soo kordhiyo degmooyinka wakhti dhow degmada tawakal waxaan aragnay amkaaniyaadkii degminimo inay buuxisay runtii dadka qaarkood ma yaqaanaan degmada tawakal meeshay ku taalo waxay ku taallaa meel istraatiiji ah waxay isku xirtaa degmada balcad dayniila afgooye ayay isku xirtaa waxay u dhexaysaa amay qayb ka tahay dhulbeereedkii iyo dhulkii kale oo caraacda ah ayay kulmisaa runtii waa ku faraxsanaa maanta waxaan soo aragnay jaamacadihii isbitaalladii iskuulladii iyo haddoo maamulkii degmada xarumihii ku shaqaynaha loo dhisaayo runtii arrinkaas waxay ku timid isku tashi iyo iskaashi dadka deegaanka ay samaysteen wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed cabdulaahi xaaji xasan ayaa sheegay inay u yimaadeen deegaanka inay arkaan horumarka ka socda deegaankan iyadoo qorshuhu yahay in loo dhammaystiro waxyaabaha kale u baahan yihiin dadka deegaanka tawakalna waxay ka mid noqonaysaa degmooyinka insha allah soo socda laakiin hadda waa laakiin hadda waa de- hadda waa deegaan hadda waa deegaan haddee waxaan muxuu ahaa aan rabaa inaan u mahad celiyo dadkii us- xil- isxilqaamay oo wanaaggan sameeyey uu ugu weyn yahay oday mire awe oday mire ugu weyn yahay ee intaas dadaal ahoo annagana bushgaraynayo oo degmadan iyo dhisiddeeda ku dadaalay iyo intii la shaqaysayba waxaan leeyahay kheer alla ha siiyo Waa- o- oday mire wuxuu u soo maray dadaal muxuu ahaa aan aan dhammaad lahayn haddana weli waa wadaa fara muxuuha kama qodna annagana garabkiisaan nahay garabkiinaan nahay reer tawakal halkaad naga dhegeysanaysaana waa radio jor markana warka dibadda ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa muuqaal cusub uu soo dhigay bartiisa telegramka ku sheegay in israa'iil ay la wareegi doonto guud aan khaza islamarkaana ay ka hortegayso xamaas inay bilaalaqaysato gargaarka la geynayo dhulkaasi hadalkan ayaa yimid kadib marka israa'iil ay sheegtay inay u ogolaan doonto cuntada asaasiga in la geeyo khaza akhyaartaan dhegeysanaysaay war wixii dalka iyo dibadda cawana soo gaaray waanageynta cidduu warkayga seeganay waxay dib ugu daalacan karaan bogga aynu facebook kulanay radio joa sidaas iyo nabadgeliyo